bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wlcaaqibat lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almualifu raximah llah faslu walxajru calaa sittatin fasalkan wuxuu kaga waramayaa waxaa loo yaqaana alxajr xajrigu waa xayiritaan waa qofka oo loo diido inuu tasaruf ula yimaado xoolihii iyo maalkiinu ku tasarufo xajri baa la dhahdaa soomaaligan wuxuu noqonayaa uun xayiritaan qofkii oo la xayiro oo tasarufkii laga xayiro laga joojiyo weeyaan wuxuu inooga warramaya markaa dadka xoolaha loo diidayo inay ku tasarufaan wuxuuna ka dhigayaa lix lix qolo ayuu ka dhigaya walxajru xayiritaanku calaa sittatin lix qof korkiisa ayuu ahaaday alsabiyu sabiga ilmaha yar walmajnuun iyo ka waalan iyo wasafiihu ka safiiha ah ee almubadiru limaalihi maalkiisa markaasi daadaadinaya meelihii loogu talagalay aan ku bixinayn iyo walmuflisu kii mufliska ahaa ee xooluhu ay ka baxeen alladii kaasoo irtakabathu duyuunu daynuhu marka daymuhu ay fuuleen iyo walmariidu ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ee geerida looga baqanayo inuu dhinto fii maa zaada cala thuluth kan marka xanuunsanaya isaga waxaa tasarufkiisa laga joojin doonaa fii maa zaada cala thuluth thuluthka wixii ka badan iyo walcabdu addoonka alladii addoonkaasoo lam yu-dan lahu fi tijaarati ganacsiga aan loo ogolaanin oo sayidkiisii aan ugu ogolaanin lixdaa qolowi wa tasarufu sabiyi ilmaha yar tasarufkiisu iyo walmajnuuni ka waalan iyo wasafiihi ka safiiha tasarufkiisu hayru saxiixi mid aan sax aan ahayn wey ma asaxayo wa tasarufu lmuflisi qofka muslimka mufliskaa tasarufkiisuna yasixu fii dimatihi wixii dimadiisa markaas waxa weeyaan ku tasarufay waa asaxayaa duuna acyaani maalihi maalkiisa acyaantiisa iyada maya ku asixi maayo wixii aan ahayn wa tasarufu lmariidi ka xanuunsanaya tasarufkiisuna ee geerida looga baqanayo ama geeridii qarka u saarmay fii maa zaada cala thuluth thuluth wixii ka badan tasarufkiisu mowquufun waxa uu ku taagan yahay calaa ijaazati alwarahati warahada ogolaanshahooda iyo banayntooda min bacdihi min bacdi mowtihi geeridiisa dabadii watasaruf lcabdi addoonka tasarufkiisuna yakuunu wuxuu noqon doonaa fii dimatihi dimadiisa ayuu noqon doonaa yutbacu bihi waa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeya dabadeed ayaa laga dooni doonaa oo waxa weyaan loo raacay waay dadkan xoolaha laga xayiray uu inoo tiriyey sheekhu intana waa intanu keliya maha qaar kalena waa jiraan laakiin intii ugu muhiimsanayd ba noo sheegay xajiriga waxaa loo qaybayaa laba dadkan xoolaha laga joojiyey laba arrimood baa looga joojiyey waxaa looga xajiriyey xoolaha looga xayiray limaslaxati nafsihi midna waxaa looga joojinayaa limaslaxati hayrihi limaslaxati nafsihi xoolihiiba isaga loo ilaalinaya waa sabiga iyo majnuunka iyo safiiha haddaba xoolahoodi lagu sii daayo way baabiinayaan marka xoole waxaa looga joojiyey inay ku tasarufaan haddii iib tahay iyo haddii saysaj tahay iyo haddii ay bixin tahay iyo hiba hadday tahay iyo waxyaabo kale hadday tahayba xoolahoodii inay baabiyaan baa waxbaan ahay sidaa ogeed maslaxad naftooda ah la xidhiidha ayaa looga joojiyey waay ka labaadna waxa weeyaan maslaxatu hayrihi isaga maslaxadiisa ma aha xoolahan isaga maslaxad naftiisa loogama loogama joojinin ee qof kale iyo maslaxa u tahy joojinta laga joojiyey qof kale maslaxa u tahy waa sida qofka mufliska oo kale muflisku waa qofka kacay ee xoolihiisa iyo deyntii ay kala bateen oo deyntii ay ka badatay xoolihiisii qofkaas muflis la idhahdaa alladii irtakabat duyuun deyntii baa ka badatay xoolihii u haystay qofka mufliska ah isagana waxaa xoolaha looga xayiraa limaslaxati hayrihi oo oo maslaxat lghuramaa dad baa deyn ku leh marka haddaa xoolihii lagu sii daayo intan uu hayo maadaama deyntii ku fara badatay oo xoolihiisii ay ka badatay intan uu hayo haddaa lagu sii daayo intana in baabaadaa laga yaaba marka intan waa la hayni waa laga xayiri si loo iibiyo loona siiyo dadkii deynta ku lahaa kan xanuunsanayo noo sheegay isagana maradulmowtkii de ku dhawaaday geeridii ku dhawaaday ee maradulmowtkii ku jira kaasina waxa uu dardaarmi karaa xoolihiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waa dardaarmi inuu wujuhda khayrka iyo sadaqada iyo lagu bixiyo waa dardaarmi karaa waa ul waa inta ugu badan iyo wixii ka yar inta kale warasadaas kale haddii uu intaa ka badiyo ulu wax ka badan hadduu dardaarmo oo yidhah xoolahaygaba kala bar baan sadaqa u bixiya hadduu yidhaahdo aanu marka dhinta dabadeed oo sadaqaha loo bixiyo saddex meeloodoo meel ahaan wixii ka badan lagu tasarufi maayo waa la joojinaya maxaa looga hayaray tasarufka maxaa loo joojiyey oo loo manciyey waxaa loo manciyey ma maslaxad naftiisaba mise maslaxad heyrkiia oo heyrkaas waa kuwe waa warasada warasada xoolahoodeed maaha de inuu waxa weeyaan laga baabi'iyo sidaa ogeed adigu ulu ba lagu ogolay ulu haddaad ka farabadisay waa la joojinaya intaas tasarufkan isagaa noga warrami doona horta waa labadaa qaybood qofna waxaa looga joojiyey maslaxad nafsihi midna waxa loga joojiyay maslaxad hayrihi horta saamad ogaata walxajru xajrigu ama xayiritaanku calaa sittatin ay calaa sittati ashkhaasin lix qolo korkood buu ahaaday lix qolaa la xayiraya oo tasarufka loo jooji laga joojinaya in xoolihii ku tasarufaan baa laga joojinaya asabiyu ka kood waa sabiga wey ilmaha yar tasaruf male xoolihiisa ku tasarufi maayo hadday iib tahay hadday iibsasho tahay hadday hibo tahay xataa nikaax isagu ma nikaaxsan karo weligiisa u guurinaya isagay kawaalanba ya waxa weeyaan hadday noqoto inay guursadaan tasarufka xataa nikaaxa ma leh marka waxay noqonaysaa waxa weya tasarufba isagu yeelan maayo asabiy walmajnuun labaduba sabiga xajrigiisu xayiritaanku goormu ka furmaya wuxuu ka furma markuu qaangaadho qaangaadhka xata ida balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim fadfacuu ilayhim amwaalahum xataa ida balaguu annikaax waa qaangaadhka fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba intii ka horreysa waa laga hayay looma dhiibeyn marka ilmaha yar tasarufkaa loo diiday goormu goormu ka baxaya markuu qaan gaadho markuu qaan gaadho waa la itixaami doonaa waxaa la eegi doonaa ma rashiidba oo nin xoolihii ku tasarufi karaya oo ka shaqayn karaya o hagaajin karayaba oo ilaashin karaya mise maaha hadduu noqdo waa loo dhiibi doonaa aayadda qur-aanka sii noo sheegtay fain anastu minhu rushdan fadfacuu ilayhi amwaalahum haddii la arko inuu safiih yahayna waa safiih buu noqonaya marka xoolihii waa laga xayaraya haba qaan gaadhabe sababta looga xayarayana waxay noqonaysaa maxay waa safahnimada weeyaan waay sabiga iyo majnuunku uma baahnaa inuu qaadigu inuu xukun kusoo rogo uu leeyahay xooli waan ka xayaray sidooda igu xayarmayaan xooluhu marka asabiyu walmajnuun wasafihu safiiha safiihu lababa wuu- wuu- wuu- siduu man qofku markuu yar yahay xoolo waa laga xayraya soo maha wuu qaan gaadhaya isagu wuxuu qaan gaadhaya isagoo safiiha ama marka hore rushdi baa u horreeyey oo rashiid buu ahaa oo nin xoolaha hagaajisan iyo buu ahaa safiih buu deetana noqday iyadana xoolaha waa laga xayri waay safiihu waxa weeyaan isaga inoo tafsiiriyey wuxuu yihi almubadiru limaalihi waa ninka maalkiisa ku bixinaya meelaha aan loogu talagelin ee saxda ah khamri buu ku cabayaa wuu ku zinaysanayaa macaasi buu ku bixinayaa wuu daadaadinayaa hadduu doono dabka ku ridayaaba ya u qaada dabka ku ridaya biyuhu ku daadinaya waa ka noocaas oo kale marka waa imaamu shaaficin wuxuu ku tafsiiriyey safiiha waxaa dhahdaa qofka diintiisa iyo maalkiisa midnaba aan ku wana- aan u wanaagsanayn diinta iyo maalka labada midnaba uma wanaagsana xoolihiina uu daadaadinaya diintiina ku dhaqankeedii marka waxa wey ku maaha kaa safiih baa la dhahdaa ninka xoolaha ku bixinaya meelaha aan wanaagsanayn xoolaha waa laga xayiraya halka maxay naga soo baxaya ya dadka jaadka cunada xoolaa waa laga xayiray muxuu ku bixinaya wax wanaagsan e muxuu ku bixinaya ya e maxaa looga xayiray jaadka aada u cuni jiray awaa dadkaasoo kale da way soo gelayan halkina soo gelayaan qofka xoolihii ku bixinaya meelaha aan loogu talagelin aan saxda aan ahayn ama macsida ah ama xaaraanta ah ama ku bixinaya ee aanu u aabayeelaynin waa laga joojinaya markaa waa safiihi markaana la idhahdaa waay walmuflisu iyo mufliska alladi irtakabathu diyuunu kaasoo deymuhu ay fuuleen marka muflis waxaa la yidhaahdaa waa qofka maalkiisa iyo deyntii ay kala bateen maxaa batay deyntii baa ka badatay maalkiisii ninka xoolaha waa waa laga joojinaya waxaa laga joojinaya laba shardi marka la xiro inba laga joojin karaa shardiga koowaad oo kaaynu sheegnayoo waa inay deyntu ka badato maalkiisii maxaa ku baxay ya iyadoo aanay oo markaa uu bato maxay maalkiisii baa badan deyntii way ka yartay markaa lama xayiray lama xayiray bixin karaya mogta waay kalabaadna waxa weeyaan in dadka deynta kulihii ay dalbadaan in loo xayiro oo yidhaahdaa ninkaas dayn badan baanu ku leenahay xoolihiisa hanaloo hanaloo xayiro oo tasarufka halaga joojiyo ama isagu uu dalbado oo uu yidhaahdo xoolaha liiga xayiro markaas xoolaha laga xayiray waxaana ka xayiraya ya uu ka joojinaya tasarufaadkii qaadiga qaadiga ka joojinaya walmariidu ay ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ee geerida looga baqanayo xanuunkaasu in ku dhinto laga baqanayo fii ma zaada cala thuluth thuluth wixii ka badan ayaa tasarufkiisana laga joojinaya ulu saddex meelood meelahaan wixii ka badan isna tasarufkaas fuli maayo in la fuliyo yani ulu wixii ka siyaadsan maayo walcabdu ladii addoonkii lam yu'dan lahu fi tijaarati ganacsiga aan la ogolaanin addoonka sayidkiisu aan u ogolaanin tijaarada isagana tasarufkiisii ma asaxayo marka addoonka isaga laftiisu waxaa xagga sayidka ya idanka sayidkaa laga doonaya de inuu ku shaqeeyo marka xagga idanka marka loo eego sayidkiisa wuxuu u qaybsamaa saddex bay u qaybayaan wax idan u baahan sida iminka amwaashan oo kale idanka sayidka la-aantii hadduu ku- ku tasarufo ama uu la yimaado ma asaxayo waa wixii xoola ah amwaasha imika tijaarada imika inoo sheegsa maartid kaas waa mid midna idanka sayidka la- inuu ka qa- in- idan sayidka idankiisa uma baahnaba inuu i- sayidkiisa tasarufaadku la imanayo inuu sayidkiisa uu ka idan qaataa uma baahna isagoo aan ka idan qaadan buu la imanaya waa maxay waxaa li wixii cibaadaada wixii cibaadooyina iyadana sayidka uma baahnay iyo mid hadduu xataa sayidku u ogolaado aan asaxayn sayidka laftiis hadduu u ogolaado maba asaxaysaba waa maxay kaas waxaa li wixii wilaayooyina wilaayaadka inuu arrinta weliyo madaxweyne uu noqdo waxa weeyaan nikaaxi oo kale inuu weli noqdo waxaas o dhan hadduu xataa sayidka yidhahdo waan ku ogolahay ya ma asaxayo imsa ka dhignay saddex haddaba markuu inooga warramay lixdaa qolo in xoolihii laga xayiray laga joojiyey ayuu haddana wuxu inooga warramaya bal tasarufkooda ka warran haddaba wa tasarufu sabiyi ilmaha yar tasarufkiisu iyo walmajnuuni ka waalan tasarufkiisu iyo wasafiihi ka safiiha tasarufkiisu hayru saxiixin mid saxa maaha yani ma asaxay marka muxuu noqonaya hadduu wax soo iibsado ama wax iibiyo ama uu hibeeyo midnaba ka asixi maayo ya ka warrama carruurta haddaba wax iibkoodii inagu diranaa muxuu ahaa waxyaabaha qaar baa loo diraa soo ma dukaankay tegayaan dabeetna waxay ka soo iibinayaan roodhidii iyo raashinkii iyo alaabihii yarraa dhan waynoo soo iibiyaan lacagta inta loo dhiiba ora soo iibi waa la dhaha kaasuu soo iibinaya soo ma iibkiisaa ka warrama ma asaxay mise ma asaxay waa saxay isaga sheekhu yidhi tasarufu sabiyi walmajnuun safi غayru saxiix غayru saxiix buu yidhi be so waa saxay ya sheekhu xoolo weyn laguma odhan laakiin sheekh muu noo kala qaadqaaday waa xoolo weyn iyo xoolo yar iyo waxaa muu inagu yidhi ilmaha yar tasarufkiisu ma asaxay buu ku yidhi ya haye waa kii aabihii hadduu isagu leeyay ka war ka aabihii waaba aabihii waaba lahe ku isagu leeyay ka war waa hadduu xataa xab- xabad rodhi kusiibsado ya ha xabad rodhi kusiibsaday ma asaxayo asaxay tasarufka sabiga ah culimadeenu waxay yidhaahdeen ma asaxayo ama ha yaraado ama ha badnaado ama ha yaraado ama ha badnaado culimmada qaar ka mid ah oo culimmada madhabkuuna iyaga laftooda ah waxay yidhahdeen mayana e aynu kala qaadno oo aynu idhaahno ma wixii iska xaqiirka iska hooseeya mise waxaa nafiiska ee qaaliga ah waxyaabaha qaaliga ah tasarufkiisu ma asaxayo waxyaabaha iska hooseeya ee sida rodhida aynu sheegaynoo kale iyo iyo gaasta iyo saliidda yara loo diranaya iyo iyo shahmadoobaha iyo waxyaabaha yarna iska hooseeyana wuu asaxaya hala idhaahdo oo kuwaas way qolo culimo kasoo reebtay intaa yaryar waa jiraan waay ka waxaa la yihi nin fiqiga bartay kutubta akhristay ayaa daas furtay daas ma taqaani dukaan dukaan ma taqaani dukaan buu markaa u furay baa la yidhi dabeetana dukaanka waa xaafadaha caruurta yaa dee xaafadu usoo dirtaan oo waxyaabaha yar markuu ilmuhu yar u yimaado wuxuu ku yidhaahdaa ilan wuxuu isagu wuxuu bartay tasarufu sabiy laa yasix inu asixin buu bartay marka iibkiisu ma asaxayo hadduu wax kaa iibsanayo iyo hadduu wax iibinayo labadaba markuu loo soo diro wuxuu ku yidhaahdaa dadkii kaa waaweynaa ma joogaan haa ore dadkii kaa waaweynaa u yeedha hooyadaa iyo dadka waaweyn guriga joogaa u yeedharoodo uu ka noqdo kamiibiy waxba ilaan tasarufkiisu wuxuu arkay inuu asaxayn waay qofka weyn laftiisa u yimaadana culimada madhabku halkan inaguma yaale lakin kitabka kuxigaan ku gaari doona insha allah siiqada arkaanta bayca waxaa ka mid a siiqada ka mid a siiqadu waxaa loo qaybiyaa siiqo ficliya iyo siiqo qawliya marka culimadan iyagu waxay odhanayaan siiqada qawligunba asaxaysa ee siiqada ficliya maba asaxaysaba baycu lmucaadaat baa la ydhahdaa wayna gaadhaynaa insha allah oo waxa way qofku markuu labada qof markay wax kala iibsanayaan waa inuu qofkan yidhaahdaa alaabtan waan kaa iibiyey intaana waan kaa siiyey kanna waa inu idhahdaa alaabtan waan kaa iibsaday intaana waan kaaga aqbalay inu idhahda qowlkaas ku asaxaya haddii kala asixi maayo haddaa kana lacagti u bixiyo kana alaabti u qaato uun wax hadal una dhex marin ma asaxay ba yidhahdeen deetna qofku markuu yimaado yidha waxaas iga iibi ayuu wuxuu ku dhaha intaasaan kaa siiyey markaasuu lacagti dhibaa alaabta markuu qaada is yidhahdo wuxuu ku yidhahdaa de may horta waxaa tiraa waan aqbalay dhe intaasaan ku qaatay dhe ya dadka qaar baa dee dadkeenu way hadal badan yihin sideedaba ama dee waa iska mucaaradada iyo jikaarkuna wuu iskaga abuuray waar waxba odhan maynana si lacagtan ku siinay le ya dadkii ba isla kadeermi carruurtii markii loo diran waa kan celiyey dukaanka markii dambe uu saxdhaba u joogsad ciddaba ka iibsanaysa wax u istaagay waay wuxuu yihi sheekhu tasarufu sabiyi walmujnun wasafihi gayru saxiixin wa tasarufu lmuflisi qofka muflis iska ah tasarufkiisuna yasixu waa asaxayaa fii dimatihi dimadiisu ku asaxaya duuna acyaani maalihi maalkiisa laftiisa ku asixi maayo acyaantu waa maalkiisii laga xayiray xoolihiisii laga xayiray hadduu ku tasarufo ma asaxayo laakiin wixii uu dimadiisa uu ku tasarufay waa asaxaya maxay noqonaysaa eg ninkan mufliska xoolaha laga xayiray soo ma xoolaha laga xayray waa xoolihiisii uu isagu lahaa ayaa laga xayiraya hadduu guryo lahaa guryihiiba laga joojinaya inuu guryaha uu iibiyo dhul hadduu lahaa saasoo kale waa laga joojinaya iibkiisii baa laga xayiraya ma iibin karo ma hibayn karo si kale uguma tasarufi karo waay marka waxyaabaha acyaanta maalkiisa ah inuu ku tasarufo iyada maya laakiin tasarufkiisa wixii dimada uu kusoo qaaday am- ya way banaantay muxuu noqonayaa sanamkaynu soo marinaya oo kale sanamka ninba wuxuu ku yuri waxaan kaa iibinaya alaab nooca iyo nooca iyo nooca uu sifeeyey ninkan wuu ogolaaday lacagtiibuu u tiriyey lacagtiibuu qaaday magaaladiibuu tegey wuu soo iibiyey wuu keenay waa asaxaysaa taasi de iibka tasarufka noocaas waa waa waa fii dimatihi xoolihii laga xayiray kumuu tasarufin muu iibinin ee ninkan intuu lacagtiisii ka qaaday ayuu alaab meel kala taallay intuu soo iibiyey buu u keenay ya baycan hadda waa bayculacyaaniyo baycu dima loo qaybiya marka w alle wixii dimada ku tacalluqa wuu ku asaxaya iminka ninkaas hadduu dilaal noqdo ka warran xoolihii laga xayiray la yidhaha xoolahaaga ma iibin karaysid hadduu dadku wuxuu kala iibiyo ma asaxaya tasarufkiisa mise mase mise ma asaxaya waa asaxaya wixii uu salam ku iibiyana waa saas oo kale ee intuu qofkii lacagtii ka qaaday alaab meel kala taallay oo uu ogaa intuu usoo iibiyo wuu keeno uu waxa isaga kaga iibiya waa asaxaysa maxaa la diiday keliya un xoolihii isagu uu lahaa ya inuu ku tasarufo oo uu iibiyo ama uu hibeeyo ama si kale ugu tasarufo ayaa la diiday marka kaas duun acyaani maal saasuu ku yidhi acyaanta maalkiisa iyada tasarufkeeda asixi maayo wa tasarufu lmariidi qofkii xanuunsanaya tasarufkiisuna ka xanuunsanaya waa kee waa ninkii geeridu kusoo dhawaatay ya uu xanuunsanaya waxaa looga baqanaya inu dhinto xanuunkaa inu ku dhinto waxaa jira waktiyada qaar ka mid oo dee geeridu muxaqaq noqoto yani wa waxay qofkaasi qarkuu saaran yahay maxaa ka mid a kaa xanuunsanaya ee dee aada ku sakaraaday waxaa laga yaabaa inuu waxaa loo badinaya dhimashada loo badinaya inuu ka caafimaadana waa dhici karta qof aan xanuunsanin lakin geerida qarkuu saarmay baa jira ma garanaysi ya hay hay qofka gaboobey saasa ya qofka gaboobey ka yar ka gaboobe geerida u dhowmiya ka yar iyo k- iyo kaweyne gaboobey odayga ee da-da iyo ninka dhalinyarada ee ordaya keeba geerida u dhow keeba geerida u dhow kaweyn ba u dhow imisaa iyagoo yar dhintay oo rag ka waaweyn oo boqol jirreena ay nool yihiin ya soo ma jiraan geerida waa loo sameeyey halkaas waxaan ka warramaynaa qofka iyo maarata waayi fadal mujaahidka dagaalka marka la gelayo dagaalka marka la gelayo wax muxaqaqa geerida ma garan karsid inaad dagaalka adigoo nabad qaba inad kasoo noqonaysid waxaad dhici karta inaad ku dhimatidba marka culimadu way meelaha ku tusaaleema kamid tahay jihaadka iyo gabadha markay fooshu qabato oo kale iyo ya aduu arrimo dhowr noocaas sheega وتصرف المريض qofka xanuunsanaya tasarufkiisu فيma zaada calى الثuluث ثuluث wixii ka ziyaadsan muxuu noogu qeyday sheekhu ثuluث wixii ka ziyaadsan ya ثuluث waa loo ogolaya wixii ka yar uu ku tasarufo oo uu bixiyo oo masaakiinta fuqarada wujuhda khayrka waqafka inuu ku bixiyo waa loo ogolaya lakin wixii ka badan weeyaan waxaa inta uluka ka badan tasarufkeedii fulinteedu mawquufun waxay ku taagantah mawquufun calaa ijaazat lwaraha warahada ogolaanshahooda iyo banayntooda ayay fulinteedu ku ku taagantay min bacdihi geeridiisa dabadii markuu isagu dhinta dabadeed xoolihii hadduu ulu ka fara badiyey ma inta uluka ah so inta ka ziyaadsan inta uluka iyadu way fulaysaa iyadu inta uluka ka ziyaadsan ee ka badan ma fulaysaa oo sida uu yidhi hala yeelo ma la yeelayaa mise ma fulayso fulinteedu waxay ku joogtaa dadkii warasada ha ogolaada hadday yidhaahdaan waan ogolnahay ha la bixiyo waa la bixinaya hadday yidhahdeen ma ogolin iyagaa la siinaya waxay dhaxalkiibuu raacaya wa tasarufu lcabdi addoonka tasarufkiisu yakuunu wuxuu noqonaya fii dimatihi dimadiisa ayuu noqonaya yutbacu bihi waxaa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeyo dabadeed yutbacu bihi waxaa laga dooni doonaa yulabu bihi waxaa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeyo ka bacdi waay addoonka tasarufkiisi dee muasixi uu ku tasarufaba tasarufka waxaan nihi sayidkiisa idankiisa la-aanteed ma tasarufi karo wuu tasarufay mar hadduu tasarufay ya uu sidaa kusoo qaaday waxay noqonaysaa waxaa loo raacayaa dimadiisa haddaba halkaa waxaan doonaya inaan erin yarun baraarujino si ad ula socotiin insha allahu tacaala mar waxaynu odhanayaan ahlucilmigu wuxuu tasarufkiisaas yakuunu fii dimati suniguma odhanin marna waxay odhanaya yakuunu marna marna waxay odhanayaan waxa uu la xidhiidhaa waxa weeyaan fii raqabatihi marna waxay odhan fii dimatihi marna fii raqabatihi farqiba marka labada udhexeeya fii dimatihi haddaa la yidhaahdo iyo haddaa la yidhahdo fii raqabatihi farqiba udhexeeya fii dimati minkuu inoo sheegayo yutbacu bihi bacda cidqihi haddaa la yidhaahdo wuxuu ku tacalluqaa waxa weeyaan fii dimatihi haddaa la yidhahdo dimadiis ku tacalluqaa haddaa la yidhaahdo micnaheedu waxa weeyaan addoonkaasi xoolahaas waxaa la weydiinayaa uun marka la xoreeyo ee adduunna uu helo unbaa la weydiinaya inta ka horse lama weydiinaya sayidkina la weydiin maayo ya marka la xoreeyo unba ninkaa la weydiinaya un xoolahaas inta ka hors la weydiin maayo marka la xoreeyo welibana adduunna uu helo unbaa la weydiinaya waa marka la yidhahdo wuxuu ku waxay xoolahaas la xidhiidhaa bidimbatihi haddii la yidhaahdo biraqabatihi bay la xidhiidha haddaa la yidhahdana micnaheedu waa loo iibinaya waaba loo iibinaya wey deyntaas iyo arrimahaas addoonka laftiisa inta la iibiyo ayaa lagaga bixinaya wey marka labadaas saasaa farqa ugu dhexeeya soo sax ma ya haddii la yidhahdo bidimmatihi buu ku tacalluqa maxay noqonaysaa adiga bidimatihi maxaa noqonaysaa marka la xoreeyo uun baa la weydiinaya yutbacu bihi minu nagu odhan bacda cidki minu nagu odhan waa kaas ka kale ee raqabadana isaga laftiisaa loo iibinayaaba intaasu saa u kala ogo insha allah faslu wayasixu sulxu maca liqraari fi lamwaali wama afdaa ilayha fasalkan wuxuu kaga warramaya sulxiga sulxigu kaga warramaya wuxu uhi sheekhu yasixu sulxu sulxigu waa asaxaya maca aliqraari iqraarka la jirkiisa fi lamwaali xoolaha markaasi in laga heshiiyaa way asaxaysaa iyo wamaa afdaa ilayhaa wixii maal sulxigu markaasi uu gaadhsiiyo ee uu markaa xoolahaas maal maal ku dambeeya sulxigii maal ku dambeeya iyaduna waa asaxaya wa huwa sulxigu noocaan laba nooc weeyaan ibraa-un ibra ka beeriyeelitaan ama ka dhaafitaan iyo wa mucaawadatun isku bedel waxa la isku bedelo falibraau ka dhaafitaanku ama beriyeelitaanku iqtisaaruhu min xaqihi waa xaqiisii uu kaga gaabsado calaa bacdi barhkii ku gaabsado iqtisaaruhu min xaqihi xaqiisii ou ku gaabsado calaa bacdihi barhkii weeyaan walaa yajuusu asixi maayo sulxigii tacliiquhu calaa shardin shardi in lagu xidhana asixi mayso walmucaawadatu mucaawadaduna cuduuluhu can xaqihi xaqiisii uu ka leexdo weeyaan ilaa hayrihi heyrkiina uu leexdo wayajri calayhi mucaawadadaa korkiisa waxaa ku dareeraya xukmu lbeyci xukumka beyc ayaa ku dareeraya waay halkan wuxuu inooga warramaya sheekhu sulxiga iyo inooga warramaya marka sulxigu waa uu noocyo badan yahy horta sulxigu lakin halkan waxa logala jeeda waa sulxiga xoolaha dhex dhaca weeyaan wixii maal dadku inta isku yeeshaan dabeetana ay ka heshiiyaan ya oo heshiis ay ka galaan oo doodii markaas ay halkaa lagu gooyo markuu leeyahy asulxu maca aliqraari wuxuu inoo tilmaamayaa sulxigu waa qaybsamaa isaguna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid waxaa dhahdaa kan halka nagu yaallo weeyaanoo asulxu maca aliqraar midna waxaa dhahdaa asulxu maca alinkaar baa la dhahdaa ka labaad asulxu maca alinkaar asulxu maca iqraarku waa maxay asulxu maca aliqraarku waxa weeye eg waa muddici muddaca caleyh laba qof ayaa wax isku haysta mudducigu waxbuu sheeganaya muddaca calehigana waxbaa lagu sheeganaya mudducigu muddaca caleyhiga qofkan wuxuu ku sheeganaya maal buu ku sheegtay xoole intaa leeg baan kugu leeyahay buuri ama cayaan ha noqoto ama dayn ha noqoto xoole intaa leeg baan kugu leeyahay buuri qofkii muddi muddaca calehigahana laba midunbuu noqonaya inuu qirto oo yidhahdo waa runtahay waad igu leedahay iyo inuu inkiro oo yidhahdo waxba iguma lihid soo sama ya hadduu uu qirto dabeetana ay heshiiyaan xoolaha waad igu leedahay waana runtaa buu yidhi dabeetana way heshiiyeen waxbay ku heshiiyeen labada iminku inoo sheegay ama ibraaga mucaawadada ayay ku heshiiyeen kaa waxaa dha asulxu maca aliqraar baa la dhaha waan ka bannaan ee axkaamtu ay ku dareerayso ma fahamte ma fahamte waayo maxaad fahmi weyde ya maxaad weydiinaysa maxaad u weydiinaysaa intan sheegay imika ma sheegi karsa waay maaa maxaad u sheegi weyda waay way ku dhaftay maha intan sheegay ku dhaftay soo ma intan sheekinaysa ku dhaftay haddaa maxaad weydiinaysa waaye adu ma fahamta adu adiguna ma fahmi casharka haddaad haddaad sheekaysid de fahmi maysid wuu ku dhaafaya ya inta casharku socdo lama hadlo waa la aamusaa sidii kitaabka aadaabtana dhigta midan aadaabtana dhigan inta casharka socdo lama lama hadlo saaxiibka ku xiga xataa waxba lama weydiiyo xataa qalinkii dhiib lama yidhaahdo qalinkaa gooni sideeta adu haddii kale wuu ku dhaafaya hadduu ku dhaafo waa sidaasoo ma fahmaysid iminka anuu ku celiya mooyaane m saasuu ku dhaafaya markaa la socda waay maxay nidhi sulxigu ma soo qaybsamaa laba sulxu maca aliqraar iyo sulxu maca alinkaar ka iqraarka waynu garanay soo maha labadan qof waxay isku leeyihiin way isla qirsan yihin soo maaha deetna heshiis bay galeen asulxu maca aliqraar baa la dhahdaa maca aliqraar waana kaa sheekhu inoo sheegay axkaamtan kay ku dareeraysa weeyaan waana ka saxda ah ka labaadna asulxu maca alinkaar baa la dhahdaayo kaasuu kasoo horjeedaa oo muxuu noqonayaa labadan qof waxay isku haystaan iskuma ogoloba intaasaan kugu leey iguma lihid buu leey isaguna uu inkirsay maha uu inkiray uu diiday haddana sulx baa dhacaya haddana way heshiinayaan wuxuun bay ku heshiinayaan ama waxay iskugu bedelaan ama qofka wax laga dhaafo الصلح مع الإنكار لا يجوز ما صح يصب الصلح مع الإنكار ما صح ولا سكال كاس لسكال يقع ما صح يبا يا سوق ما صح تفاسير شيء سنقول تقدرنا إن شاء الله يصوت صح ونقوم واي ما كان الصلح مع الإنكار ما صح يو waxa asaxaya un asulxu maca alqraar saasuu kaaga warramaya asulxu maca alqraar inkaarka kuma sheegin saa wala socon wayasixu sulxu sulxigu waa asaxaya maca alqraari qirashada la jirkeeda yani marka qofku dee labadii qof markay isla qirtaan inay wax isku leeyihiin fil amwaali xoole markaasi inay ku heshiiyaan waa asaxayaa ay isla qirsan yihiin iyo wamaa afdaa ilayhaa wixii sulxigaasi uu keensanayo ee maal ah yani sulxigiibaa maal ku dambeeyey maal buu keensaday ilayha ay alamwaal oo waxay noqonaysaa qof baa qisaas lagu lahaa nin baa nin dilay markuu qofku qof dilo asalku waa qisaas waa la qisaasaya qisaas baa ku waajibtay marka qisaastii baa laga heshiiyey sulxi baa ka dhacay waxaa lagu heshiiyey in mag laga qaato maal in laga qaato ayaa lagu heshiiyey sulxigu muxuu keenay marka maanta in la kala qaato maxay maal in la kala qaato oo su marka hore marka hore maxaa waajib ahaa qisaas in qofkan la qisaaso maahayn waa laga heshiiyey waxaana lagu heshiiyey in xoola laga qaato marka wamaa afda ilayha kaasoo kale weyn wamaa afda ilayha ay ila alamwaal wixii maal markaasi keensanaya ee lagu heshiiyey iyadana waa asaxayaa weyn wa huwa sulxigu nowcaani waa laba nooc weyn ibraa-un ka dhaafitaan qofka laga dhaafo ama laga beri yeelo shaygiiba wa mucaawadatun iyo mucaawado mucaawadaduna waa isku bedel kaas aan kugu lahaa mahay kaa igu bedel wey marka kaas ugu bedelay mucaawada kaana la ydhaha falibraa-u ibraagu ka dhaafitaanku iqtisaaruhu ku gaabsashadiisa way ku gaabsado min xaqihi xaqiisa ku gaabsado calaa bacdihi barhkii ku gaabsado waa xaqiisii oo qeyb kamid ku gaabsado qaybubu ku gaabsanaya marka micneheed waxa weeye matalan halku kaga lahaa boqol oo kale boqol kun halku kaga lahaa ayuu konton ka dhaafaya konton buu ka dhaafay wuxuu kontonka waan kaa dhaafay maxaase usoo hadhay kontonkaa kale iska bixi buu ku yidhi marka wuu ka beri yeelay weeyaan konton buu ka beri yeelay ama kala bar ha noqoto ama ha ka badnaato ama ha ka yaraatee adigu xaqiisii ayuu qeyb ka mida ku gaabsaday xaqiisii uu qayb ka mida ku gaabsaday qaybna uu ka dhaafay wey waxaan u daliila rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa jooga ayaa laba nin baa isqabsaday labada nin marka dembi isku lahaayeen dabeetana mid wuxuu doonayaa deyntiisii deyntiisii buu leeyay kii kalena ma hayo rasuulkaa maqlay markaa hadalkoodii ay markaa buuqii ayuu maqlay dabeetana ninkii deynta lahaa ayaa waxa uu ku yidhi waxa weeyaan barh ka dhaaf wuxuu u ishaaray inuu barh ka dejiyo wuxuu ku war deyntaad ku leedahay barh ka daa suu yihi waan aqbalay markaasuu kii kale wuxuu ku yihi orada adigu inta kale iska soo bixi marka ninkaas heshiisku muxuu ka dhacay muxuu ku heshiisiyey rasuulka caleyh isalatu wasalaam wuxuu ku heshiisiyey inuu ninkan deyntii lahay qayb ka dhaafo andaci shabra qayb ka deji buu ku kala barh ka dhaaf kala barh buu ka dhaafay isna wuxuu barh kale iska soo bixi marka ibra baa la yidhahda kaas qayb kamid ka daay waay walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu in lagu xidho calaa shardin shardi in lagu xidhaana asixi maayo ibraaga weeyo shardi lagu xidhi maayo oo hadduu yidhaahdo marka bisha rabadaan ay soo gasho ayaan kaa beri yeelay ma ansaxayso tacliiq ma aqbalay waxba lagu xidhi maayo bisha rabadaan markay timaado ama bisha hiblaayo ama maalin hiblaayo ama hadduu hebel yimaado waan kaa beri yeelay waxba lagu xidhi maayo in wax lagu xidhaa ma ansaxay walmucaawadatu mucaawadadu waa isku bedel wey cuduuluhu can xaqihi waa xaqiisii uu ka leexdo ilaa hayrihi hayrkiina u leexdo wey cuduuluhu can xaqihi xaqiisii uu uga leexdo ilaa hayrihi hayrkii xaggiisa uga leexdo ayaa mucaawado la yidhaahdaa waa isku bedel weeyaan wayajrii calayhi mucaawadada waxaa ku dareeraya sulxigaas mucaawadada waxaa ku dareeraya xukmulbeyci xukumkii beyca ayaa ku dareeraya xukumkii beyca ayaa ku dareeraya isugu dareeraya si ugu dareeraya waxa wey horta mucaawad mucaawado waa waxa labada shay la isku bedeshaa la dhahdaa adiguna waxbaad dhibaysaa waxaad dhibtay waxbaa lagugu bedelaya mucaawadaa la dhahdaa marka cuquudda sideedaba cuquudda caqdiga waxaa loo qaybiyaa laba caqdi mucaawada iyo iyo caqdi tabaruca caqdiga cuquudda mucaawadaadka la yidhaahdaa waa cuquudda wa waxbaa las dhaafsanaya adna waxbaad bixinaysaa waxna waa lagugu bedelaya maxaa ka mid a iibka iibku waa mucaawada maxaad samaynaysaa lacag baad bixinaysaa adu maalan adigana lacagti waxbaa lagugu bedelaya waxbaas dhaafsanaysid adiga wax iibsanaya waxbaad bixinaysaa kii wax iibinayana ya isna waxbuu bixinaya soo ma wabaa las waxbaa la iswadaarsanaya kaa mucaawada la ydhahda kiraduna waa la mid marka wax la kala karaysana waa saas oo kale weeyaan adiga manaafic baa lagu siinaya markaas wa karaysanaysid adiguna maal baad bixinaysaa waxba la isweydaarsanaya cuquudda noocaasa mucaawadaat baa la ydhahdaa tabar cuquudda tabaruc waxa weeyaan jaakelin buu ka yimaadaa wax isku bedel male cuquudda tabaruca waxba la isku bedesho imika hibada oo kale iyo hadiyadda oo kale iyo kuwaasi waxa weeyaan iyo waqafka oo kale de xun baad bixinaysaa waxba lagugu bedeli maayo markaad qof wuxuu hibeynaysid hibe markaad bixinaysid ama hadiyad markaad bixinaysid ya waxba lagugu bedelaya maya haddaad hibe bixisid oo aad doonaysid in wax lagugu bedelo ya intaad hibena waad bixisay in bedelkeeda qaadatina waad doonaysaa alhibatu bihawaab baa la yidhahdaayo axkaamta bayca qaarataaba waa bayc waxbaad kala iibsanaysiin weyaan micnaheeda marka marka uu jiho keliya shay ka yimaado ee waxba aan loogu bedelaynin caqdiga noocaasna tabaruc baa la idhahdaa marka haddaba mucaawado waa isku bedel wey marka labada qof maxay ku heshiinayaan waxay ku heshiinayaan in qofkani xaqii qofkan uu ka lahaa intuu ka leexdo wax kaloo loogu bedelo wuxuu ku lahaa lacag yuu ku lahaa wuxuu ugu bedelay dhul wuxuu ku lacagtii waxaan kugu bedelay dhulkaa u qaado ama gurigaa u qaado waa sax ma ibraabu noqonaya mise mucaawadu noqonaya mucaawadu noqonaya wuxuu ku lahaa gaari gaari buu ka iibiyey gaari buu ku lahaa gaarigii ku lahaa wuxuu ugu bedelay dhul buu ugu bedelay muxuu noqonaya sulxigaasna mucaawadu noqonaya markuu nigu yiri wayajri calayhi xukmu lbayc xukunkii beyca ku dareeray markuu nigu yidhi ya bimacnaa waxa weeyaan waa axkaamtii beyca oo khiyaaru majliskii iyo khiyaaru shardigii iyo shuruudihii shuruuddii beycu lahaa oo dhan ya ya ku dareeray oo wax macluum noqdo oo jahaalo ayna gelin ayaa axkaamtii beycaasaa ugu dareeraysa wayaj kan wa wuxuu ka dhigan yahay un labadan qof laba qof wax kala iibsaday bay ka dhigan yihiin markay wax isku bedesheen ee kana dhulkii uu qaatay kana lacagtii uu qaatay ama kana gaarigii uu qaatay waxay ka dhigan tahay markaa waxa weeyaan laba qof wax kala iibsadun bay noqdeenoo axkaamtii beycad ku dareerinaysaa marka intay wada joogaan khiyaar bay leeyihiin khiyaaru majliskii khiyaaru shardigiina meesha waa yaalla shuruudihii beycayna soo marnayna waa waa waa in laga helaa oo waa in jahaalada meesha laga saaraayo wixii aanu qarar iyo majhuul iyo waxaan waynu noqon intaasuu ku sheegaya walmucaawadatu mucaawadun cuduuluhu can xaqi xaqiisa uga leexdo ilaa ayrihi eyrka uga leexdo wayajri calayhi waxaa ku dareeraya sulxiga mucaawadada xukmu lbayci xukunkii beyca ku dareeraya wayajuusu lilinsaani an yushrica rawshan fi ariiqi naafidin halkaa dib anu yar dhigan ya halkaa dib anu yar dhiganaynaa darsigaasi soo socda waxaanu yar baahananaa inaan saduuradda ku yar sharaxno insha allah ka darsigeena soo socdan ka dhiganaa sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin